dowladani diiniga ahayd ee maktabka dacwada degmada saako u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka wax ka barta macaahidda iyo madaariista qur-aanka magaalada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haweenka dowladda loo soo xiray ayaa gaarayay laba boqol iyo afartan haween kuwaas oo ka kala socday macaahidda iyo madaariista iyada oona dowladani uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyo maamulka degmada xiritaanka munaasabadda dowladda lagu soo xirayay waxaa goobjoog ahaa culmowdiin ugaasyo dhabadoono waxgaradka magaalada iyo maamulka degmada ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyo ugaaska beesha shiiqaal ugaas shuceyb yuunis iyagoona haweenku ku booriyey in waxbarashada xoogga la saaro marka nebi maxamed waxaa laga dhaxlay diin weeye dhaxalkii aad qaadateen dowrana ku qaadateen maadaama bishii barakaysneed ayna soo hayso ikhtitaamkii iyo gebagabaduna hadda ay tahay in dumarku dadaalka iyo juhdiga ay bixinahayaan ay sii labalaabaan yaan tawsiic dardaaran ku siinayna in laysku lagu dadaalo in lagu tanaafuso khayraadka iyo wanaagga shaqada aad mujaahidiinta u haysaanna waa khidmatulmujaahidiin ilaahay maalkiina ha barakeeyo owlaadda iyo dadkiinana allah idiin xifdiyo raggiinana allah idiin barakeeyo waxaan dareemayaa in maanta aan u fadhino ikhtitaamkii dowladii soo socotay in muddo ah ilahay ayaa ku mahadsan kulankan iyo kheyrkaana soo waafajiyey wanaaggan cid ay nagu soo aadantahay bishii ramadaan ee barakad badneed duruusaha socdana ka mid ay ahado bishii ramadaan soo dhoweynteedii maartaaye sidii lagu diyaargaroobi lahaa ilahay raxmaanka ayaa ku mahadsan wax badan oo laga soo hadlayo diris wanaaggii iyo maartaaye in lastacaawuno oo magaaladii waxaa ka dhacay dab khasaaro badan ayaa jirto maartaaye ilahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa hantidaas baxday bedelka horta allahna siiyo haweenkii dowladda ka faa'iidaystay qaarkood oo alfurqaan wax ka weydiisay duruusta ay ku qaateen dowlada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah magacayga ummu xafsa waxaan meesha dhammaan anagoo ah gabdhaha maraakista degmada saako ayaa waxaa meeshaa noogu socotay muddo toddoba beri ah dowro dowradaas waxaan ka qaadanay waxaa ka mid ahaa alkhaybu waalnamiima azuhudu fi dunyaa altawxiid istiqbaalu shahru ramadaan axkaamu ramadaan muxaasabatu nafs arbacuun xadiid dami tacasub alqabaliya ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan meeshaan uga mahad celinayaa intii noo keentay oo noo soo diyaarisay insha allahu raxmaan ilaahi subxaana watacaalana waxaan ooga rajeynaynaa inuu ugu bedelo bedel khayr qabay insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah magacayga oo mukhaalid madarsada maraakista meesha laisku keenay iyo dowladda noo socotay toddobada beri wax badan ayaan ka faa'iidnay ilahi subxana watacala baa ku mahadsan caawayo mar walba inugula soo celceliyo oo dowlad noocaan oo kale naloo soo celceliyo aad ayay u fiican yahan u rabnaa
munaasabadii lagu soo xirayey dowladii toddobaadkani u soconaysay haweenka muslimaadka degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku soo dhammaatay jawi deggan